إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid a ergada soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa lagu dilay howlgal ay xarakada shabaab ulmujaahidiin ka fulisay magaalada muqdisho qaraxyo askar looga laayay gaarina looga gubay maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegay in tacadiyada hay-adda sirdoonka dowladda federaalka uu gaaray heer aada u saraysa isagoo ka sheekeeyey dhacdo dhexmartay taliya ku-xigeenka nisa iyo macalin dugsi waalidiinta toddoba carruur ah oo ay dileen diyaaradaha maraykanka ayaa sheegay in awlaadooda aysan shaqo ku lahayn dagaal islamarkaana ahaayeen arday wax baranayey maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degmada kurtunwaarey ka hirgeliyey xarun caafimaad oo bilaash ah askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay qaybo ka mida dalka yeman موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan kowda febraayo sannada labada kun saddex iyo labaatanka mid ka mid a ergada soo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ayaa lagu dilay howlgalaya xarakada shabaabul mujaahidiin ka fulisay magaalada muqdisho warkaasi warar kale ku aadan qaraxyo askar looga laayay gaarina looga gubayay maamulka jubbaland oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose waxaa faahfaahinaya hashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo iyo dagaal toosa ku qaaday saacadihii lasoo dhaafay fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay ergey wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doorto maamulka hirshabeelle ergegan oo xalay lagu dilay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ayaa lagu magacaabi jiray mustaf maxamed cabdulaahi isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa agagaarka xerada asluubta ee duleedka magaalada muqdisho dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala qarax la beegsadeen ciidamo lagu weynayay oo ka tirsanaa maamulka jubbaland ciidamadan ayaa lagu helay inta u dhexaysa deegaanada qaamqaam iyo yoontooy oo dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii halkaa lagu beegsaday shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsanaa maamulka jubbaland iyadoo sidoo kale uu dab qabsaday saldhiggii ciidamada maamulka jubbaland ee deegaanka baarka kadib markii ay ku dhaceen garneelada garbaha laga tuuro oo ay soo rideen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada dhexena khasaare ayaa ka soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kadib markii qarax lala beegsaday rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala qarax la beegsaday gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa waxaa soo gaaray ugu yaraan dhaawaca hal askari halka sidoo kalena uu burburay gaarigii ay saarnaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegay in tacadiga hay-adda sirdoonka dowladda federaalka uu gaaray heer aada u saraysa isagoo ka sheekaya dhacdo dhexmartay taliya ku-xigeenka nisa iyo macalin dugsi maxamed amiin ayaa warkaas soo jeedinaya xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ka wadeen sharci dejin ay u sameynayeen hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa mid ka mid ah xildhibaanada waxa uu soo gudbiyey tacadiga ay dadweynaha ku hayaan xubnaha ugu sarreeya ee hay-addaas oo asal ahaan kasoo jeeda c i a da maraykanka xildhibaan jeego ayaa sheegay in mid ka mid ah taliya ku-xigeenadii soo maray hay-addaasi uu muddo sagaal bilood ah xiray macalin dugsi kadib markii uu macalinku codsaday in lacagta cunugiisa wax lagu barayo uu u kordhiyo taliya ku-xigeenkii hay-adda ayaana intaasi ka xanaaqay isagoona ku yidhi shabaab ayaa tahay macalin dugsi macalin dugsi qur-aan taliya ku-xigeen hay-adda ka mid ahaa taliya ku-xigeenada hay-adda ka mid ahaa macalin dugsi qur-aan inuu ilmihiisa oo qur-aanka barayay mishaar kordhin ay isu qabsadaan taliyihii oo yidhaahdo shabaabaa tahay ugu xirnaa sagaal bilood waa la ogyahay tagrafalkaas iyo dhibaatadaas hay-adda ee gudaheeda ka jirana waa la ogaa dhacdooyinka kuwan la midka ah ayaa buuxdhaafiyey baalasha madow ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ee sheegata magaca nisa balse sida rasmiga ah hay-ad ay ku adeegtaan calooshood ushaqaystayaasha maraykanka oo ka tirsan hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da
waalidiinta toddoba carruur ah oo ay dileen diyaaradaha maraykanka ayaa sheegay in awlaadooda aysan shaqo ku lahayn dagaal islamarkaana ahaayeen arday wax baranayay maxamed ciise ayaa faahfaahinaya diyaaradaha duuliyaha la-aanta ee dowladda maraykanka oo dhowaan duqaan ka geystay duleedka degmada jalaalakhsi ayaa waxay ku laayeen carruur badan haddaba qaar ka mid ah ehelada dadkii laga dilay carruurtaas ayaa sheegay inaysan carruurtooda ahayn dad dagaal ku jiray islamarkaana arrintaasi ay tahay in ayaga la beegsanayo ayna sheegeen inay iska dhicinayaan maraykanka waxaan joogaa qurcaley meel la yidhaha waxaa la yidhaha maxamed nuur axmed kuul naanaystiina waa garab marka meesha masiibada ka dhacday todobadaas cunugoo lagu laayay meeshaas shabaab ma joogin waa la duqeeyey markii la sheegaya degmada jalaksiyaan joogi jalaksiyaan kasoo tegi meesha idho waxaad lagu soo qaadan tegi xaadhi waa tegi saaka waa tegi wax joogi oo dhibaatadaas meeshaas ka dhacday oo lagu burburi waxaa ninoo shabaab oo garaaf ku gaartay ama joogi ma leheen aniga waxaa noogu talagalaya ilmaha iskoolay dhiganayeen todobada cunug saddex adeeraan u ahay afarna anaa dhali dowlaha ku dinaan waa kaasaa marka dhibaatadaasaa meesha ka dhacday haddii wax laga qabi waayo ameerikaanka ee dhibaatada socoto gaarada oo shabaab iyo shicib ay kala reebaynin oo dhibaatada ay ummadda ku laynayeen in lay burburiyo ilmaha dadweyne ahaana ummadda dhan maa og ilmeygan ay ay labada dhinacba shaqa ku lahayn dhibaatadaasana meesha ka dhaca garabaa la yidhaha waana la yaqaanaa nin moog male haddii wax jawaab cad ameerikaanka uu ka bixi waayo nin aarsadan waa ahay ummadda soomaalidana waa iyaadhay dad aarsadan waa nahay waana iska dhicinaya sidoo kale waxay yidhaahdeen shalay galabtii toban saacii bar dhibabka ka dhacay oona loo geystay dad masaakiin eh oo ardi eh oo yar yar ee carruur ee wax barinay oo diyaarad mareykan soo diray ay duqaysay innaa ilaa raajicuun meeshaas waxaa ku dhimay toddoba ruux oo ardi ah dadka shicibka oo maatada ah in shabaab waa liilaa lagu laaya madaxooda aad iyo aadaan ugu xunnahay taas soo soconayna ma aha soomaalida waxaa la yidhi habar waxay curudkee diryaanka ugu qooftaa inaan nala yidhi ah shabaab madaxiisa ku dhimateen ilmahayna carruurtayn wax baranayn ay ku dhintaanne toonna marayna ma aha dhibkaasna dhib aan yeeli doonna ma aha mid u qaadanayna ma aha maatadaada ilmahaada hala laayana ma shabaab meelahaas joogaa meelahaas aa lagu ogyahay ma ahan markii ugu horreysa uu maraykanku laayo dad maato ah waana dhacdo soo laablaabata maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degmada kurtun waarey ka hirgeliyey xarun caafimaad oo bilaash ah mahad cubayd ayaa warkaas soo jeedinaya munaasabadan oo dhowaan ka dhacday degmada kurtunwaarey ee shabeellaha hoose ayaa waxaa daaha looga rogay xarun caafimaad oo lacag la-aan ah xaruntan caafimaad ayaa waxaa hirgelisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana adeegyo caafimaad oo kala duwan loogu qabtaa dadweynaha magaalada iyo kuwa ka imaanaya goobaha kale ee ka baxsan xafladda furitaanka waxaa ka hadlay mid ka mid ah dhaqaatiirta odayaasha dhaqanka magaalada iyo waaliga gobolka shabeellaha hoose ugu horreyn dhakhtarka ayaa ka waramaya farqiga u dhexeeya xarun caafimaad iyo isbitaal waxaan rabaa marka insha allahu tacaala xarunta caafimaadka aan maanta furnay inaan waxyar faahfaahino runtii xarun caafimaad iyo isbitaal markii la dhaho way badan yihiin isbitaala ugu weyn wax la sheego caafimaad hosbital ama isbitaala ugu weyn hoos bay kasoo bilaabataayoo waxay kasoo bilaabataa goob yar oo h b la yidhaahdo ama health bost la yidhaahdo oo dadka talooyin lagu siiyaa jirta oo ninka intuu tago talena waa la siinaa brstmolna waa la siinaa madax xanuun dhakhtar raadsaa laleeyahay waa goobta ugu yar caafimaad waxaa ku xigta goobta iyadana la yidhaahdo m c h ka ama hooyada iyo dhallaanka caruurta iyo hooyada lagu umuliyo waxbaa laga sii siiyaa goobo kalea ku sida kuwa clinic la yidhaahdo meel yar oo qof dhakhtar intu furto dad yar uu ku daaweeyo xarun caafimaadaa ku xigta mid aan maanta u fadhino waxaa kusii xigta hosbital hosbital haddii mar la yidhaahdo wax laga weyn kara malaha odayaasha dhaqanka magaalada ayaa soo dhoweeyey xarunta caafimaad ee ay degmadooda ka hirgelisay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose anagoo degmada kurtuwaare insha allahu ilaah baa mahadnaa iskale suma maxaa mudan raggii ka qayb galay insha allahu wilaayada kurtuwaarey iyo midda gobolkaba insha allahu ilaahay waxaan u baryaynaa allaha xifdiyo insha allahu ilaahay idankiis waa nimco ilaahay nala doontay aanan insha allahu nasiib aan u yeeshana degmooyinka Eh, xarun caafimaad waaye caafimaad marka la yidhaah degmo kaligeed kuma koobno degmooyinkan waa nala qabaan laakiin rugta ay ku taallaa ilaahay calaf nooga dhiga annaga
salaan kadib alxamdulilah waxaanu ku mahadnaqaynaa ilaahay mahaddaa uu noo s- suurogeliyey kuma aanu helin jacayl gooniyoo naloo qabo kuma aanu helin qabiil iyo maaragtay wax la mida cusbitaalkan maanta degmadii laga furay waxaanu ku helay qadarta alle ka sokow nasiibkayaga gebagabadii munaasabadda waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa odayaasha la dardaarmay isagoo u sheegay in jirka oo la daaweeyo ay ka muhiimsan tahay in qalbiga la daaweeyo caafimaadkana iyo sixada waa madlab sharci ah in loo shaqeeyo loo sacyo dhakhaatiirtu way noocyo badan yihiin waxaa jira mid daaweeyo quluubta iyo ruuxda daaweeya jira soo ma qofku wuu jiradaa jiro tan ugu xunna waa qofka qalbiga ka jirada qofka quluubtiisa hadday qalluucato oo zeyq iyo waxaweyaan iyo shirki uu ka buuxsamo waa jiro tan ugu xun maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo wuxuu wax ka aqbalaa ama jannadiisa helo nin la tagay qalbi caafimaad qabo ilaa man ata allaha biqalbin saliim shirki ka nabadgalay diin ilaahi subxana wa tacaala ka buuxo takaaliifta ilahi tacaala uu saaray la imaaday dhakhtarkaasa ay jiro ma ahan markii ugu horeysay oo ay wilaayada shabeellaha hoose goob caafimaad oo bulshada loogu adeego ka hirgelisay wilaayada waxaana arrintaas tusaale cad u ah dadaaladii isdabajoogga ah ay ugu jirto inay dhisto xarumahaas oo kale iyadoo aan la soconno in deegaanka kunyo barrow haatan uu dhismihiisu ka socdo isbitaal weyn oo ah midkii deegaanka oo dib loo casriyeynayo warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay qaybo ka mid a dalka yemen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa qaybo ka mid a dalka yemen waxa ay ka fuliyeen weeraro qaraxyo ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka ay soo tababartay dowladda imaaraadka carabta qaraxyadan oo laba ahaa ayaa kan koowaad wuxuu ka dhacay mandiqada almaxfad oo ku taala gobolka abyan waxaana la beegsaday askari ka tirsan murtasiqada xisaamul amni mujaahidiinta ansaaru shareeca waxay xaqiijiyeen in askariga uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarka qarax ahaa ee la beegsaday ciidamo luga oo ku socdaaliyay isla mandiqada almaxfad ee gobolka abyan ayay mujaahidiinta la beegsadeen qarax labaad waxaana warar ka soo baxay mujaahidiinta lagu sheegay in tiro kamida maleeshiyaadka xisaamul amni ay ku dhaawacmeen qaraxaas warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaaniyey idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa